bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahartis mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaan ahay liibaan cabdi ciise taariikhdu waxay ku beegan tahay lixdii bishii afraad abril labada kun toban iyo sagaalka barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado toddobaadkan waxaa uga hadli doonaa maktabadda guud ee magaalada cadaado maktabadda guud ee magaalada cadaado ayaa waxaa la furay sanadkii hore ee labada kun toban iyo sideeda furitaanka iyo hamaamuuska maktabadda ayaa waxaa kasoo qeybgala mas-uuliyiin uu ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aqalka sare abshir axmed maamulka degmada cadaado xubno ka tirsan labada gole ee maamulka galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada furitaanka maktabadani ayaa ujeedkoodu ahaa in lagu kobciyo garaadka dhallinyarada wax ka barata deegaanada galmudug iyo inay ka faa'iidaystaan cilmiga kala duwan ee laga helo maktabadda balse inta badan dhallinyarada wax ka barata iskoolada ku yaala magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhodhow ayaa muhiimad sidaasi u weynsiin inay ka faa'iidaystaan maktabadda guud ee cadaado sida uu ii sheegay maamulaha guud ee maktabadda axmed cabdi ugu horeyn kusoo dhowow barnaamijka waxbarashada raadiyaha cadaado waxaa sharaxaad inaga siisaa maktabadda guud ee cadaado bismillahi raxmaan raxiim waa ku dhowahay barnaamijka waxbarashada ee idaacadda cadaado aadaan ugu farxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijkan markii iigu horeysay haddii aan guda galo su-aasha aada i weydiisay maktabadda cadaado waxaa la aasaasay sanadkii hore bishii agost waxaana aasaasay senator cabshir bukhaari oo ah senator ka tirsan dowladda gaar ahaan aqalka sare ujeedka loo aasaasay maktabaddana waxay ahayd in ay noqoto goob dadka ku nool deegaankan cadaado gaar ahaan dadka ardayda ah iyo dadka u saaxiibka ah aqoonta ay noqoto meel kulmisa waxna ay ka akhristaan sida aada la wada soconaba maktabad guud kama jirin deegaanadan oo maktabadaani waa maktabaddii ugu horreysay ee laga aas-aaso deegaanadan gobollada dhexe gaar ahaan galmudug state marka ujeedka ugu muhiimsan waxay tahay in ay noqoto goob dadka aqoonta u saaxiibka ah ay noqoto meel ay ka helaan aqoonta ay u baahan yihiin sidoo kaleeto ujeedooyinka waxaa ka mid ah in dadka dhallinyarada ah ee ardayda ah ay ka caawiso inay sara u kacdo aqoontooda sidoo kale ujeedka waxaa ka mid a loo asaasay meeshaan inay noqoto meel dadka cilmibaarayaasha ah ay reference ahaan u suuraadsadaan xogta ay u baahan yihiin sidoo kaleeto meeshaan maktabaddan cadaado keliya ma ahan meel lagu talagalay in wax laga akhristo waa fagaare kulmiya dhallinyarada deegaanka ku nool oo waxaa ka dhaca forumis looga hadlaayo maaragtay horumarka deegaankan haddii ahaan lahayd dhanka waxbarashada dood cilmiyeedii ku saabsan sare u qaadista kobaca ama wacyiga dhallinyarada marka ujeedooyinka caynkaas ah ayaa loo asaasay maktabadda guud ee cadaado caadi ahaan maktabaddu waxay furan tahay horta gelinkii hore iyo gelinka dambe badanaa habeenkii ma shaqeyno marka dadka yimaadaan maktabadda aada uma badna oo maktabaddu ma zaxmad badna ama ma badna dadka akhristayaasha a yimaada waxaan usoo weyn karaa horta si guud dadka soomaaliyeed waxaan ka simannahay maanihin bulsho wax akhrisa sida loo badan yahay taasoo jirta haddana magaalada cadaado dhallinyarada joogta bahda waxbarashada waxaa laga yaabaa inaysan ku baraarugsaneyn faa'iidooyinka maktabaddu ay u leedahay deegaankan ay inta badan aysan ku baraarugsaneyn marka sababahaas awgood dadka maktabadda yimaada ay aada u yaryihiin sababtoo ah waxaa arki kartaa diiwaan ayaa la maktabadda qofki yimaada oo magaciisa ku qoro diiwaankaasoo kale markaa fiirisa waxaa dhacda maalmaha qaarkood taariikhaha qaar ay bannaan yihiin sababtuna waxay tahay maahayn in maktabaddu xirneede waa lama imaanin maktabaddu qamiistii jimcada bisay xiran tahay mararka qaar xataa qamiista waa la furaa jimcada bas ay si toos u xiran tahay waxaa arkaysa marka taariikha bannaan taasina waxay tahay waxay kutusinaysaa in wacyiga dadku aada u hooseeyo marka haddii fursaddan kaga faa'iidaysto dadka dhegeystayaasha idaacaddan dareemaya in ay mid ka mid a idaacadaha lagu dhegeysiga badan yahay deegaanka ay tahay dadkii maqlaaya oo barnaamijka waxbarashada ku xiran waxaan jeclaa inaan ugu baaqo inay ka faa'iidaystaan fursadda deegaankan taala ee maktabaddan adaado ay yimaadaan maktabadda wax ku akhristaan oo ay maaragtay maktabadda soo booqdaan xataa mararka qaar waa ay dhici kartaa waa imaan karaan oo bugaag ay ay wataan oo kale aad laga yaaba inay mararka qaar ku muraajacaystaan oo intay yimaadaan ay wax ku fiirsan karaan sometimes kuwa yaalay akhrisan karaan meeshii inay yimaadaan ku baraamijin lahaa oo muhiimadda bugaagta yaalla ay ka faa'idaystaan bugaagta yaalla maktabadda waxaa ugu muhiimsan hadda qaybtaan hadda ujeedaan oo kale waa bugaagta ugu dambeysay oo noo timaada ilaa kudhawaad afar boqoloo buug waaye waxaa soo dhiibtay maalmo waayeel ah oo ku nool dalka ingiriiska waxay u badan yihiin bugaagtan waa bugaadooyinka scientifiga ah sida chemistriga kule biologiga maathiska waxyaabaha la xiriiray geologiga ama juqraafiga oo kaleeto waxaan is leeyahay in ka faa'iidaystaan oo maaragtay waxay taana ay yimaadaan ayaan ku baraarujin lahaa anoo fursadan ka faa'iidaysanayo waxay furan tahay subaxii aduu eight oo kale ilaa duhur subax sideeddaa la furaa subaxnimo ilaa duhurkii gelinka dambena waxaa la furaa afarta galabnimo ilaa maqribkii furan tahay intaasay maxkamadu furan tahay maalinka jimacada ah iyo qamiista oo kaleeto inay xiran tahay khamiista oo kaleeto mararka qaar way shaqaysaa laakiin si toosa jimcada ay u xiran tahay
waa tahay maktabadda buugaagta yaalla imise noocayay ka kooban yihiin nooceese ay dadku ugu badan yihiin hadda akhriskooda
waa su-aal aada u fiican maktabadda buugaagta yaallaahi dhowra nooc isugu jiraan qaybtan oo kaleeto shelfkan wax yaalla waa waa kitaabo islaami ah oo maktabadda markii la furo hore la furaba ay keeneen muasasada iftiin ee deegaankan ka howlgasha sidoo kale shelfkan kale waxaa yaala waa maadooyinka bugaagta kitaabada cilmiga ah oo scientifiga ah ay u badan yihiin qayb kalaa jirto oo qaybahan waxay isugu jiraan kitaabo oo ayagana cilmi ah waaye oo naga soo gaaray arday soomaaliyeed oo etoobiya wax ku barata sidoo kale waxaa kaloo jira qayb oo ku qoran wadeena hooyo ee soomaaliga oo ka hadlaya maaragtay taariikhda soomaaliya oo kaleeto waxaa kaloo jira kitaabo ay qoran dad caana oo sida doctor cabdisaciid oo kale cabdisaciid shir oo kale kitaabadiisa ayaa ganacsiga waxaas ka hadla inta badan dadku waxay u badan yihiin marka akhrista halkan yimaada waxay u badan yihiin inay akhristaan kitaabadan soomaaliya ku qoran oo bugaagta taariikhda soomaaliya ka hadlaya waxaas u badan yihiin inay akhristaan waxaana dareemi karaa sababta keenaysa dhaba arrimood in dadku horta ay jecliin inay dalkooda soomaaliyeed iyo wax ka bartaan ayna danaynayaan inay akhristaan luqadda soomaliya waxyaabaa ku qoran iyo mid kaloo macquula oo jirto dadku luqadda xaggeeda inay caqabad ka haysato oo luqadaha ingiriishka aysan aada u jeclayn taa marka anagoo ka duulayna waxaa yaalla dictionary noocan walba oo meesha miiska saaran oo ujeedaan oo badan oxford university dictionarieskeeda iyo maca qorooyinkan kale collins la yidhahdo maaragtay dictionaryada englishka marka kitaabada meesha yaalla intaasoo nooc isugu jiraan waxaa kaloo jira qayb yar oo loogu talagalay kuwa caruurta kaleeto qaybtaas la socdan kitaab bugaagta ingiriiska laga keenay oo waxyaabaha ilmaha yararka wax lagu baro kaleeto oo kalaradii iyo xisaabaadkii iyo waxaas qaybtaas naga jirta ayagana inkastoo isan badnayn xataa qayb kamid a waxaan ku tabarucnay kuwaas caruurta xanaanada caruurta ee aan dhowr xabo si sambal aan u siina xanaanada caruurta ee magaalada ka furan oo runtii ay noo sheegeen feedback fiican kasoo celiyeen dadku inuu aada uga faa'iidaysteen marka intaasay ka kooban yihiin kuwa ugu muhiimsan ee yaalla waa su-aal fiican horta waxa aan bixinay ma ahan buwaag ma ahan waa waxyaabaha ilmaha yarka ah kitaabada ilmaha yarka wax ka akhristaan mana badnayn hal iyo laba iyo saddex aheyd oo sawirada iyo waxaas leh waxa aan siinin waxaa waaye me- xanaanada waaye ee magaalada ka furan oo istadciisiya ay maamulaan Een, hal labo ilaa saddex ma- waxaan siinay kitaab oo ilmaha yarka wax laga baray kitaabada ilmaha wax laga baraya lamid maa kuwa dadka wax ka akhrisaan waa waxyaabo sawiro iyo ay ku yaalaan iyo waxyaabaha xisaabaadka oo kale midna ilmaha yarka xisaabta waxyaa laga bar markii kow oo kale meel ku qoran tahay hal waxaa lagu soo sawiraa hal geel oo kale labo markii meel ku qoran tahay lambar labo waxaa lagu soo sawiraa saddex ri- laba riyood oo kale in lagu soo sawiro ama marka waa kitaabo yaroo noocaasa ee, oon ku tijaabinaynay ayaga feed- feedback fiican ayna ka soo celiyeen marka waa maktabada ah ee meesha xanaanada ah ee caruurta ayaan ugaga faa'iideynayna in ilmaha maadaama ilma yaryar oo saqiira wax lagu baraayo dee haddana inuma aysan imaanin oo meesha aysan il caruurta soo booqata aysan jirin aysan laga faa'iideysanayn inaa uga faa'iideyna ayagan ka faa'iideystaan kitaabadaas yarkaa ilmaha laga baro ee wax laga baro ee xisaabaadka iyo luqadda ingilishka ama carabiga oo kaleeto Een, ee maahana kitaabo kale ma bixin anaga maxay taane meeshaan waxaa kaloo jiro een, maktabadda waxaa yaala een, encyclopedia la yidhahdo collier collier encyclopedia waa encyclopedia ka kooban een, een, maxay taane dhammaan cilmiga oo kala duwan haddii ahaan lahayd scientifiga haddii ahaan lahayd een, cilmiga een, biologiga iyo chemistryga iyo waxaas een, maaragtay specieska haddii ahaan lahayd een, waxyaabaha philosophiga haddii ahaan lahayd daraasaadka islaamiga een, waxaas oo dhan ka kooban yahay collier encyclopedia waa afar iyo labaatan madalo oo kuwaas isku xiga oo maaragtay maxay taane cilmiga qofka qayb qaybta uu rabo qof walba ka arsan karaa wuxuu ka fiirinayaa een buug uu rabo fiirinayaa qaybta uu rabo kasii fiirinayaa wax kore ay ugu qoran tahay encyclopedia numberkiisa iyo wax uu ka hadlayo marka waa u sheegi lahaa ardayda soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan encyclopediahaas een dabcan dadku waxay yaqaanaan hadda oo googleka isticmaala wikipedia ay yaqaanaan wikipedia buuga waaye encyclopediahaasi ardada oo kaleeto way ka- inay ka faa'iidaystaanaan maaragtay ku baraarujinla aad u macnaa muhiim iyo waa afar labaatan majalo waa dareemi kartaan een maaragtay maxay taane inta uu ka kooban yahay marka encyclopediahaas lagu yaalaa oo wuxuu ku jiraa een eh, kitaabada ugu dambeysa oo laga keenay een u k
waa tahay ma jirtaa arday dad deegaanka wax buugaag ay curiyeen ama ay qoreen dad deegaanka cadaada ka soo jeeda waxaan ka xasuusataa hadda maalin dhaweyta waxaa jira maktabadda waxaa lagu qabtay iyo buug uu soo uu qoray yar dhalinyaro ah maxamed shariif la yidhaahdo ilono inaad taqaanaan in kale in buug yaroo kooban waaye laakiin cilmi badan oo ku qoran yahay waa kana halka meesha saaran buuggan een, baddeena bilanaa la yidhaahdaa yar deegaanka cadaado dabcan xataa waxaan umaleynaya ardayda dugsiga sare hadda wax ka barato kamid yahay in asada iftin inuu dhigtaan umaleynaya buuggan uu keenay ma- meeshaan lagu soo bandhigay qeybo kamid ilaa shan xabay ahaayeen oo maktabadda ugu deeqay weliba macalin la yidhahda kobac oo xamar ah ayaa bugaagtan ku deeqay maktabadda oo ka iibiyey maalinkii meesha marka lagu soo bandhigay Een, ninkaas aan ka xasuustaa hadda dadka deegaanka deegaankan aan dadka soo jeeda yarkan dhalinyarada aan ka xasuustaa oo la yidhaahdo een, qoraal maxamed shariif runtii aad baan ugu hambalyanaya maxamed shariif een, juhdiga uu geliyey buuggan iyo haddana inuu soo gaarsiiyey maktabadda cadaado waa wax lagu farxo aadaan u bogaadinayaa dadka kalena waxaan jeclaan lahaa in ay ku daysadaan een, saaxiibkii maxamed shariif oo ayaguna ay buwaag taya leh soo gaarsiiyaan maktabadda cadaado Een, waa jiraan maktabadda markii la furaya gaalkacyo dhalinyaro ka timid ayaa jirta oo buwaa keenay ilaa afartan bug inay ahayd aan malaynayaa oo qey- waxyaabo badan isugu jira Een, dhalinyaradaas waxaan malaynayaa dhalinyarada isdhexgalka oo gobolka mudug in la yidhahdaan jeclahay ayagana markii maktabadda la furaya ay waxay soo gaarsiiyeen dadkii buwaagta ugu horreeyey maktabadda keenay ka mid yihiin oo maalinkii furitaanka buwaag keenay dhalinyaradaas reer mudug waaye gaar ahaan gaalkacyo weli waxay ka soo- waxay kasoo kala jeedeen eh, south mudug iyo north mudug labadaba Een, waa su-aal muhiim ah. horta ma- dadku waxbay isku qaldaan inta badan meesha waxaa jira waxa la yidhaahdo een, library iyo stationary ama macnaha meel daabacaad ah meeshan daabacaad ma aha daawacad waxaa la dhihi karaa hadda sida sky oo kaleeto oo magaaladan ku taal meeshaas meel wax lagu daabaca waaye koobiyaa yaallo meeshan waa maktabad ama library libraryna buwaagaa lagu akhristaa yaalla ee wax ma daabacdo marka meeshan waa library dadku weel waa buwaagta taala lagu akhristaa waxna lagu buwaag lagumana gado lagumana sameeyo Ee, maktabadda maadaama ay cusub tahay een, ilaahay hadda een, ma weli ma aana furin in buwaaga la qaato oo maxay hataane een, bannaanka lala aado sababtoo ah habkaasi maktabadaha casriga ah ku shaqeeya iyo maktabadaha waaweyn een, oo furan ma- macnaha waxaa waaye in la listgareeyo waaye dad maktabad toos ugu xiran oo la jaaj gareeyo waaye maalan dad laga listgareeyo kaloo bishii kale shan doollar oo kale laga qaado dadkaas kale waxay s- waxay qaadan karaan buwaag misharda haddayna buug kusoo ciyaareen oo buugga siisa ay soo celinayaan marka anaga haddan baana furin barnaamijkaas sababtoo ah waxaaba iska yarba dadka inta inta yimaada akhrisanaya marka weli ma aana furin way jiraan dadna weydiiyey inay bugaa qaadan karaan laakiin ilaa iyo hadda barnaamijkaas dee dabcan dadka maktabada hirgeliyey sina maysan ogolaanin in bugaag la qaato anaguna hadda maba samayn karno waxaa waaye dadkii hadda dad oo maxay tahay bugaag inta la siiyo soo celinaya anaga laftigeena kalsoonidaas hadda kuma qabno dadka inay buug qaataan ay soo celinayaan marka ma jirto buug maktabada banaankiisa maktabada inta laga qaata banaanka lagu soo akhristo ma jiro aada umahadsantihiin bahda idaacadda cadaado runtii fursaddan qaaliga ee maanta aad siiseen maktabada cadaado ee library good marka daayana waxaan malinaa inaan ka dhawaajiyey waxaan rabaa inaan fariin u diro dhallinyarada ku sugan deegaankan cadaado gaar ahaan gabdhaha oo kale gabdhuhu ma yimaadaan meeshaan ma ku arag ani gabdho oo meeshaan imaanaya weli oo wax ku akhrisanaaya waxaan marka ku baraarujin lahaa gabdhaha deegaanka soo iyo guud ahaan dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha oo kaleeto deegaankan wax ku barta inay maktabadda yimaadaan ka faa'iidaystaan jaaniskan la siiyey oo ay wax waqtigooda ka faa'iidaystaan toban iyo shan daqiiqa keliya hadda inta timaada xataa wax akhrisatid maalinkii waa yacni faa'iido weyn waaye in marka la yimaado maktabadii la la akhristo maxay ahaytaane dadku ay sidaas oo noqdaan dad ku xiran oo akhriskoo badiya oo la iska yareeya maxay taane waqtiyada oo meelaha kugu dhumaaya hadda maalin dhaweedoo kale xataa maktabadda waxyaabaha aan keenna waxaa ka mid ah research uu sameeyey ayra la yirahda cabdinur daahir oo deegaankan kasoo jeeda oo ka tirsan rt trt wall rt wall oo maxay taane telefishinkan la yirahdo radio television network ee turkiga ka jira researchkaas wuxuu soo baxay bishan waxaa looga hadlayay maxay hataan horn of africa xaaladeeda gobolka geeska africa waxaan usoo daawacna waxay ahayd in ardaydu soo researchka loo diro ee jaamacadaha dhigta ay arkaan researchkan akhristaan ka faa'iidaystaan qaabka researchyada loo sameeyo waxyaabahaasoo kale waas waa keenaa marwar maktabadda anagoo deegaanka uga faa'iideynayna marka dadku inay ka warqabaan yimaadaan hataa cilmi baarisidaas u kala akhristaan dabcan meeshan arday jaamacadaha ka furan jaamacadahu mar walba assignmentisay diraan iyo research tesis ay dirad ay soo diyaarin doonaan in markuu dad ka faa'idaystaan in researchada noocaas oo kaleta ah ay akhristaan sidoo kale waxaan rajaynaynaa in aan maktabadda keeno hadduu yidhaahdo macadka daraasaadka ee heritage policy briefkii uu sameeyey ugu dambeeyey inaan keenaan rabnaa ay dadku akhristaan marka waxyaabahaas waxaan u keenana waxay tahay inay noqoto guideline ay dadka researcherska ay raacaan marka maktabaddu mar walba diyaaray tahay in laga faa'iidaysto marka oo dadku ay ku xirmaan maktabadda oo maktabaddii dadweynuhu isku xirmaan oo haddii kaleeto wiilka meesha ka shaqeeyahay marka qaar waxaa dhacaysa inuu inta ku caajiso iska xiro uu ka tagaa dhacaysa marka waa mahadsan tahay social mediaha pageska aan kuulanaha waxaan kusoo bandhignaa kitaabada yimaada bas waxyaaba cashiro ama tutorials aan ugu talagalnay dadku inay wax ka bartaan ma bixino jaaniskaasna maba haynaba inta badan laakiin markii bugaag cusub oo kale noo yimaadaan oo kaleeto social media aan leenahay sida facebook iyo twitter accountnada aan ku leenahay waxaan soo gelinaa in bugaag cusub yimaadeen si dadka aan ula socodsiino mar walba wixii soo kordha maktabadda kusoo kordha maaha ma jiro tutorials ama cashiro aan bixino oo dadku ay la socdaan ma jiraan sidoo kale waxaan rabaa inaan fariin kale halkan uga diro culummada magaaladan joogta kitaabadan islaamiga ah inay ka faa'idaystaan ayaguna akhristaan waxaa dhici doonta haddii kitaabadan islaamiga dadka deegaanku ayna ka faa'iidaysanaynin in macnaha ciddii ka faa'iidaysanaysa la siiyo oo maktabadda aan ka qaadno oo maktabo kale aan ugu daaqno markaas makaatib kale deegaanka haddii laga furo kale aan ugu daaqno aa dhici doonta waayo kitaabada culimmada dhowr dhowr jeerna u sheegay culimmada magaalada qaarkood hayna ka faa'iidaystaan oo yimaadaan maktabadda oo kitaabadan aa u jeedo hal shilf dhan aa buuxo inay ka faa'iidaystaan oo yimaadaan oo maaragtay yimaadaan hataa culimmada maxkamadaha oo kaleeto yimaadaan oo fiiriyaan hadday anfacayaan ay xataa sidoo kale dadka waxaan kusoo kordhay u faa'idaysana fursadan inay wixii tala iyo tusaale ay haayaan ama soo jeedi ma ah na soo gaarsiiyaan haddaan ahay maamulka maktabadda guud ee cadaado oo wixii maktabadda ka qaldan oo kale wixii talaa lahaayo in ay nala soo wadaagaan si aan improvement ugu sameeyno hadduu alidmo maktabadda maktabaddu waa intaan oo aada u yartaa waan dareemi karnaa scoobkeeda iyo waxeeda laakiin waxaan rajeynaynaa in la ballaariyo hadduu alidmo laakiin haddii dadka deegaanku ay saan kusii wadaan oo akhrisxumadooda ay saan usii yaraato waxaa dhacaysa maktabadda in la ballaariyo iska dhaafay in xataa maaragtay ay sidan iskaga sii ahaata ama ay meelo kaloo ka faa'iidaysan kara ay u wareegtaa dhici karta marka ay si loo dhiirigeliyo maktabada fulitaankeeda iyo sii jirtaankeeda ugu dambeyntii ma jiraa baaqa u diraysa dadka deegaanka adigoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado dadka deegaanku waa inay inoo yimaadaan akhristaan maktabadii ka faa'iidaystaan imaadaan nala joogaan ardayda wixii awooda dadka dhan marka messajkaas ayaan jeclahay inaan u diro dadka deegaanka cadaado mar kalena u mahad celinayaa idaacadda radio cadaado iyo wariyaasheeda maaragtay xirfadda leh ee mar walba jecel inay dadka gaarsiiyaan wixii xog ay ahaayaan aadaan ugu farxsanahay in horta marka hore barnaamijkan aan ka qayb galo waxaan isleeyahay barnaamij waxbarasho waa mid ka mida waxaan isleeyahay programyada ugu muhiimsan ee idaacadda ka baxay inuu yahay aan aaminsanahay maadaama anigu bahda waxbarashada aan ka mid ahay dee qof oo arrimaha bulshada inta badan ka shaqeeya aan ahay waxaan aaminsanahay barnaamijka waxbarashada ee ka baxa idaacadda radio cadaado inuu yahay barnaamijka ugu fiican ee idaacaddaas ka baxa inuu yahay ayaan aaminsanahay waana runtii markii ugu horreysoon ka qayb gala waaye aniga hadda kahor dhowr jeeraan waxaan ka qayb galay program kale idaacadda ka bixi jiray idaacaddan kale ee magaalada ka shaqeysa hadda waa markii ugu horreyso aan in idaacaddan maaragtay aan maxay tahay barnaamijkeeda ka qayb galo waana bogaadinaya runtii barnaamijkan aniga in waxaanan jeclahay laga dhigo barnaamijka mararka qaarkood on life laga dhigo oo dad aqoon-yahanaa lagu casuumo deegaankan waxbarashadiisa si wacyi lagu qaado sababtoo ah waxaa hadda jira assessment maalintaas aan sameynaa jira magaalada waxaa ku yaala dhar iskuul laba iskuul ugu yaraan iskuul dayax la yihahda iyo iskuul kaloo dhinacan ku yaala oo free ah oo dugsiga hoose dhexe uu bilaash yahay isla markaasna dadka aadaa ay yaryihiin meeshaas waxaa kaaga muuqata iskuulkii waxbarashadiisu bilaash tahay dadkii aadayna yaryihiin wacyigelin xumaa jirta marka marka barnaamijkan waxaan ku dhiirigelin lahaa wariyaashiina ka shaqeeya iyo maamulka guudba idaacadaba in wacyigelinta dadka deegaankan ee waxbarashada la wacyigeliyo oo dadka waalidka laga gado in ilmahoodu gelin ay dugsiga aadaan gelin ay waxbarashada aadaan inta ay yaryaryihiin ilmo waxbarashada bilaabaan sababtoo ah haddii kale drop outs ay noqonayaan ciyaalku marka barnaamijkaas micnaha waxaan aad kugu dhiirigelin lahaa inaad focuska saartaan awarenesska ku saabsan educationka dadka in lagu wacyigeliyo weliba dadka laga gado ilmahooda inay ogolaadaan inay iskuullada aadaan sidoo kale waxaa ka mid ah iskuulka suldan axmed nuur oo dugsiga hoose dhexe dowladdu la wareegtay indhahaas oo waxbarashadii maaragtay bilaash ay tahay ilaa xilkaas in dadku marka laga gado in ilmahooda ay xilliga yaryar yihiin ay maxay taane ilmahooda waxbarashada tagaan sina drop out oo noqon marka barnaamijka waxaan aad xoog u saari lahaa aniga barnaamijka waxbarashada idaacadda maadaama barnaamij uu yahay very important ah in awarenesska yani awareness waxaa kaloo wacyigelinta waxbarashada la xiriira aad loo loo maaragtay tartarsiiyo oo dadka lagu dhiirigeliyo inay wax bartaan barnaamijka xataa in waqtiyadiisa haddii wiigii oo kale hal mar uu yahay in xilli muhiima lagu aadiyo oo idaacadaha haddaan marka qaar waxay ku aadiyaan barnaamijka waxbarashada xilli idaacadda dhegeysigeeda uu yaryahay waxaan qabaa barnaamijka xilli dhegeysigiisa uu badan yahay in barnaamijka waxbarashada lagu aadiyo sababtoo ah newska oo kaleu la mid yahay marka saasaan qabaa in idaacadda xilli la dhegeysto uu barnaamijka lagu soo aadiyo ee aan lagu aadin maalan xilliyada gaabka oo kale maqribka oo kale ila aado oo kale haddii xilligaas lagu aadiyo barnaamijka wax dhegeysanaya ma la ama xilliyada la midkaa oo kaleeto marka xilliga la dhegeysta idaacadda in taasan tala ahaan kusin lahaa barnaamijka maadaama muhiim uu yahay ani hadda kama warqabo idaacaddan xilliga barnaamijka ay sii daayan waa ficlan laakiin si hore according to my experience idaacadaha qaarkood kale waxaan arkaya ayagoo sii daaya xilli aan idaacadda la dhegeysan barnaamijkii dhegeysa uu yaryahay laakiin hadda kama wada idaacaddiina mana ogey xilli adigu ay sii daysaan marka waxyaabahaasaan soo jeedin lahaa barnaamijkan aad u bogaadinaya runtii waa barnaamij muhiim ah in maaragtay la horumar badan lagu sameynaya waan rajeynaya hadduu alidmo insha allah intaasi waxaa inooga eg barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan migahatis barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado waxaan la socodsiinaya anigoo ah liibaan cabdi ciise dhanka farsamadana waxaa i qaabilsanaa cumar axmed cumar suxayfa intaa mid lamida toddobaadka xiga aan ku kulmi doonno waxaan inkaga tegaynaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo ammaana allah
Thank you.